bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal hamiinnimo fayle kulanto fayle ha ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobadiisi ka dhiegi doontan warkaan hamiiniman waliba ku mid ahaa kulawan dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxdii ku horreeytay oo ka bilaabmay minka madaxtooyada xogayaha degmada qoryooley oo ku hadalaya xaaladda iyo fatahaadda degmada sayti soomaaliya oo ku qiib galaasa shirko ku furmi qatar shirlan ku hadalow arrimo dastuurka oo muqdisho lah ka gebigebi al-shabaab oo ku hadalaya duqeenku dhiidi kuunyo barow ciidamada ammaanka oo howlgalo kusuub iyo dhuusmareebo akhbaaraadka banaanka oo nimaada isinka dhegi doontan waliba ku mid ah dadweynaha gobolka sidaama oo geega aan dareeriya gooba codbixinta
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinnimo arbaa ewo oo khamiisnaha hoydahayta taarikhdan iyo kabeeganta labaatanka bilatumii koowaad ee nofembar sanadka lamaada konton iyo sagaalka antaasayna waliba iyo haayane qodobadii warkaan aan ka door karoonay haddina ka dhowaada iyogii oo faahfaahsan xogeeyaha degmada qoryooley oo ku hadalay xaaladda iyo fatahaadda degmada seyti faahfaahinta warkuun mayban inla diyaaraha waryagana cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan xoghayaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ibraahim malable ibraahim iyo weliba usu ku warbiyey xaaladda degmada qoryooley usoona intaas ka daray ini degmadeeyo biyo badan hagalaan maadaamayo biyo si eeda hambuh dhaafiya magaalada warooginiyo bubuysmay iyo-ona matooro iyo ka isticmaaleen webiga shabeelle iyo mare degmada qoryooley iyo deegaano hooseeda degmada qoryooley
haye alxamdulilah niyaw biyuhu siidoo hayna kan oo roobkana waroo ku guursimeyna makoora saarni laba boqol saashan yaa biidini alxamdulilah hadda oo roobka ka daraadana halkan aadin ay ka say welibaada ninka daraya aagaar tuulooyinkan geewirow haduuban dasiida iyo qoryooley dhinahi kale weliba usee baaqan diray xoghayaha degmada qoryooley dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya usoona tilmaamay iniyo beerarimo iyo saamayeen roobabka waybana hadda nagadaase inii reedland bilaabo beero
halanin gargaaroy halanin gargaaroy gargaar ambaan halanin gargaaroy beerar goheen hadi intaabo beero biisadiga gargaar codsan weliba inta badanba hastarahayee ayna dhaanta ha ku weerahayta deegaanada qaar ee koonfur galbeed soomaaliya taasi oon ka wacan daadadkan faro badan ee marow magaalooyinka qaar ee koonfur galbeed soomaaliya iidiyada mahadsanta cabdulaahi meeb baa mardhow ka bilaawaday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho kulan u dhexeeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo haana kumid ah hogaamiyaalka ururada mucaaradka kaas oo lakalaf guraya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimo ka xeeran nooca doorashada ee dalka ku dhigi karo sanadka kuriid iyo khilaafka dowladda dhexe iyo haana ku mid ee maamul goboleedyada shurkuun yakooy kuriid markii madaxweynaha casuumaata is-ondiri madaxdii usuku horeytii oo hadda ku midaysan madalle xisbiyada islamarkaasna iid ondiidan qaabka hadda dowladda walanmaarayahay tayaabo la filahaya iniyoo kuwada hadalla doonaan maybaa ku mid aha arrimo doorashooyinka sanadka lamaada kun iyo labaatanka sida isubartis facebook ka sheegay madaxa warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha wafdus hogaamiyow wasiirka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo magaalada dooxa ee waddanka qatar mebayoon ku qiib galahayana shirka lunku hadalow arrimo tiknolojiyada walbarashada caalamka shirka iyo maybaa ku qeyb galahaya wasiirada walbarashada dhowr dal iyo laba kun oo qof oo bahda walbarashada caalamka eh oo ku shalkooy in ku badan boqol dal islamarkaasayna kulunkulunka marti qaaday shirka iyo maybaa diiradda laka saarahaya sidii lantayay lahayay walbarashada dalka si iyoon la simanaadan wadamada horumari sidiisu sheegay wasiirka walbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre wasiirkiya saas oo kale inti isu rooga magaalada dooxa ee waddanka qatar mebasu kulamo gaargaare la qaadada doone madaxda shaldubon ee ku qiib galaasa shirkaasey wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya iyo magaalada muqdisho ha ka gebagabeeytay shirka wadatashiga oo ka saabsan dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka kaas oo la waalatay aqoon-yahanada soomaaliyeed kulankaas wadatashiga ee oo dareero mudulla macisha ee may banalan ku hadalay arrimo dhowre oo ku mid tahiin dhammaystirka dastuurka iyo saasoo kale qodobo aan baahan walkubedelka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka doctor xuseen cabdi cilmi oo hiri kulanka wadatashigahay ya sheegay in aqoonta dadka soomaaliyeed lambaahanyo gaar ahaan dadka walbarashada heerka sareeyo eta wasaaradda dastuurka xukuumadda ayaa dadaal badan ka jarta sidiiyo han dhammaystiri lahaayeen dastuurka kumeelgaarka kaas oo hadda meelfayle marahaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay duqeenku dhii deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose likadili xubun ku tirsan ururka al-shabaab warakubay dowladda soomaaliya ayaa laka sheegay in weerar kuun la qaaday iyo kaashadahayaan militariga maraykanka haabaxaato duqeyntaasi mayba dhinisho ku hadalay ururka al-shabaab qoraal laha ka daabacay baro iyo wararka ku qoraayeen al-shabaab ayaa mayba laka sheegay in diyaaradda maraykanka iyo duqeyn la fiirsatay qof ganacsatahay oo caankahay deegaanka kuunyo barrow mayba qofkaasi magaasha ka sheegeena ismaaciil iyo oo sheegeen inay xilliga la duqeeyay isuroogi duleedka magaalada islamarkaasayna meedshayo qaadeen dad shacab ee ka nool deegaanka kuunyo barrow dowladda soomaaliya yaan shaacin duqeyntaasi iyo walka nagadeen dadka rayidkae haabahaata iyo sheegeen inay laka dili xubun ku tirsan al-shabaab balse al-shabaab warkaasay beynidii magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug yaa laka mamnuucay hubka sharci darada ee iyo baabuurta muraayido madow ciidamada ammaanka iyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xalay ku bilaabay howlgallo laka xaqiijow ammaanka ciidamada iyo baaritaano ku suubiyeen baabuurta iyo dadka intaba howlgalka iyo baabuurta lankufiiqay bacda madoobo oo ku dhegan muraayido baabuurta taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ya sheegay in la sii wadi doono howlgalka laku sugow ammaanka magaalada dhuusamareeb waanay kaashadahayaan dhammaan laamo xil saaran ammaanka dhuusamareeb miili warkaasi siinkuoyahay waliba warbaahinta raadiy warsan ee xaruntiya beledkum baydhabo israa'iil mayba sheegtay inay duqayti dhowr saldhiga oo kiyaala guda suuriya haanaasoo iyo leeyin ciidamada dowladda suuriya iyo haan iiraan militariga israa'iil mayba duqaymo iyo kufulyeena suuriya maybayan kufal celiyeena dhowr madaafiic oo lahankatuuri dhiniga suuriya israa'iil mayba rumaysantaa in madaafiicdaasay ha ku tuureen ciidamada iiraan eh oo rooga suuriya dowladda suuriya maybaya sheegtay in lama qof rayid ee ka dhimadeen duqaymo islamarkaasayna ciidamada difaaca suuriya iyo harideen inta badan madaafiic laha ku tuuri caasimada dimashik warbaahinta guda ayaa ku warantay in laku dheegay dhawaaqa qarax hoogo sawiro lahakabaahi bara bulshada ya muujiyeen qaraxun shalay yahayti markii militariga israa'iil iyo sheegeen iniyo qobodeen afar madaafiic oo lahakatuuri dhiniga waqooyi suuriya warkii isikudhugunsidaasee warbaahinta raadiyo warsan uunimaadan surunkaniinka dhanyi warka maybaa saareen waana nasiila socodsiyaanoo cabdinaasir axmed mayow eh intiin warkun war lamidte unbaryahirabtiriid un kulmaana maybaasin ku tabane sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kama asantiin dhugunsidowka warkaaminima idaacadda raadiyo warsan